waxaan u dhoofayaa muqdisho ilaahay idmo oo doorashadii soomaaliya madaxnimadeed ka socoto ra-iiskii golaha shacbiga beri insha allahu tacaala la dooran doono hase yeeshee aqalkii sare weli ma soo dhammaan marka inta maalmaha ka hadhay oo soo dhammaanayo waxaan jeclahay inaan gaaro meelo kale caasimada kale inaan gaaraan jeclahay nairobi baan hadda u socdaa socodkaan hadda diyaaradda maanta halkaan ka raacayo insha allahu tacaala dee maanta kambaynna hadde hadda anugu erayo u oran maayo hadda oo wixii aan oran lahaa hore aan u iri waxna waa dhiman yihiin oo brograamkaygii iyo markii aan meesha tago wixii aan sheegi lahaa insha allahu tacaala muqdisho shirka ugu horeeyo doorashooyinka markay ka dhacayaan waxaa keliya aan sheegayaa waxa weeye soomaaliya waxaan rajaynayaa cid kastaba hala doorto maanta markasta anigu ma idhaahdo aniga keliya hallay doorto ma idhaahdo cidda ilaahay u garto oo dani ugu jirto dalka in la doorto baa ilaahay ka rajaynaya qof kasta ahaado waxaana rajaynayaa reerbaadiye waxay yidhaahdaan haddii waraha abaar u dhacaan geedigu aw daalo daalo awrto dhiido reerka hala dejiyo waa la daalay waxaan rajaynayaa inuu mara ka noqdo markii lagu degi lahaa oo soomaaliya nidaamkeedii federaalka ahay oo hadda la taagay laakiin maamuladii ayaan weli si dhaba u wada shaqayn inuu shaqaysmo baa ilaahay ka rajaynaya oo markaas nidaamkii raaco oo midnimadeeda ilaahay soo cesho baa ilaahay ka rajaynaya dadka la doortay oo xildhibaanada maanta sidii aan dhowr jeer horeba u sheegay xilku saaran yahay oo anigu aan ka mid ahay siday maanta ay siyaasadda u dabciyaan sida ay isagu mid noqdaan ulajeeddo keliya oo hal ah in soomaaliya ay nolosheedii iyo magaceedii iyo taariikhdeedii iyo midnimadeedii iyo ammaankeedii iyo horumarkeedii iyo cadaaladdeedii iyo magaceedii intaba ilaahay u soo cesho waxa sabab u noqon karaan wax walba sabab la-aan ma dhacaan dadka maanta la doortay oo saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalkaasa oo anagu aan ka mid ahay xilgoonni aana saaran aan rajaynaya anugu inaan qaybtooda ka soo baxo insha allahu tacaala waxaa keliya oo aan maanta sheegayaa intaa ka siyaadaa waxa weeye anugu wax badan baan hadda meelo ka hadhadlay marashaxnimadeyda waxay ku sinayd afartii abril maalintii four pointy five nidaamka qabaliga ah oo dadka kala qaybiyey oo ka xishoodo anugu reer hebel xaggaa u baxeen reer hebel xaggaa u baxeen maalintaas baan anugu baan issharaxay inta ka dambaysana hadde waabaan hadhadlaayey waxaa keliya maanta ila gudboon waxa weeye waxaa jira inaan sheego soomaaliyay maanta abaar baa dhacday dhibaato weyn baa jirta dhaqaalaheennii dadkaynu ku tiirsanayn wuxuu ahaa reer miiga innagana intayna magaalada joogtaa ina kaga maqnaayeen xoolo innaguna nafcigooda aynu mid toosah iyo midba dambe aynu ku noolayn lacagta adagina ka soo geli jirtay aynu dhoofsan jiray raashin inooma baxee raashin ka soo siisan jiray iyo wixii kale aan u baahan nahay dadkii reer miiga ahayo maanta soomaaliya haddii laisku celceliyo boqolkiiba toddobaatan la yidhaahdo weeye marka dadweynahan la hadlaya ama ha deganaadeen puntland ama ha deganaadeen somalilan ama ha deganaadeen gobollada dhexe oo ah hirshabeelle iyo galmudug ama ha deganaadeen koonfur galbeed iyo iyo meesha la yidhahdo jubbaland weliba gaarahaan waxaan la hadlaya xamar maanta nusaa la bixiyo ragga lacagta badan urursaday si kasta wax ku keeneen marka waxaan saasaan rajaynayaa cidda aan gaar ula hadlaya waa xamar haddee ogaada maanta warkaan xamar gaarsiiyey ganacsatada xamar xamarna way isugu imaan doonaa haddii ilaha idmo abaarta u gurmada oo imaada rag soo dira imaada taga degmada bayla iyo dayba isku shuban dowladaha iyo wadaadada waxaan ka codsanaynaa dadka laga tego iyagu guuri waayey inay wixii ay rari karaan ariga u raraan ilahay abaarta waa laga saari doonaa dadkuna waa gurman doontaa ragga dowladda u tartamayaana way isu imaan doonaan waa shiri doonaan umalayn maayo inay kulligood isu wada tanasuli doonaan laakiin wax waa lagu heshiin karaa waxa fiican in lagu wada shaqeeyo wixii soo baxa in lagu wada shaqeeyo annaga masal baan u noqonayo halkan markii anigu aan ka tegaayey anugu masal baan igu dayda aniga xasan sheekh haddii maanta laga helo waa inuu sida idigu wareejiyaa hadduu helana waa in lagula shaqeeyaa isaga iyo raggii kale haba kii hela waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi